Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu ballan qaaday beeraleyda Soomaaliyeed in wasaaraddu ay dhiirigelinayso wasiirka ayaa si gaar ah xusay beeraleyda soo saarta dalagyada bariiska dalka waxa uuna sheegay in wasaaraddu qof kasta oo beerta bariiska dalka ay iyadu ka iibsanayso sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye yaanu nidhaahnaa ankaa joojiyo bariiska la keenaye bariiskii ma haysa ayaan nidhaahnaa ma islaan yaro jawhar joogtaa yaa qaabilsan waxaanu ogaanay inaan khaldannahay hadda halkaan ama dhaweyd shir baanu ku qabanay bariiska waa cunteen waa kii ugu macaanaa ugu fiicnaa waxaanu ballan qaadnay inaanu bariiska soomaaliya haddii lasoo saaro dowladdu qaadanayso baanu ballan qaadnay ciidamadu qaadanayaan kabdadaad soo saarto halkaan ka qaadanaynaa waa gadanaynaa xabsiyada iyo ciidanka asluubtu qaadanaayo iyo wasaaradda cadaaladda waa ballan qaaday ilaa hadda waa la nahay combany nagala shaqeeya de dabcan waxaa shirku ku saabsan yahay wey inaad meeshaa tagto dadka cagafyo siiso deymiso kambangi bangiyada kamid a wixii waaba iska diyaarsan wa waa fadhiyaa sooma adiga waa jawhar baad ka tiri shirkadii waxaa tahay iskaashatadii fiiri haddaad hadda la wareegto beeraha jawhar uu bangi la wareego oo cagafyadii siiyo oo fertilizerkii siiyo oo daraasadii u sameeyo oo wixii u sameeyo oo kala wareego annaguna oo kala wareegeyna finish faa'iidadaa iska guro lacagtaada wasaaradda maaliyadday kabdadaad keento waa qaadanayna wasaaradda maaliyadda ka qaado haddee dadka intaa lagu kari la-ya meel ma u socdaan shirka saasuu ku saabsanya marka waxaan kambineyneynaa beerihii iyo xoolihii kambani baan ka dhigan weliba dowladda wadahadal baa ka socda inaan nin aan beer lahayn aanu dalka ka shaqaysan karayn qof kasta oo haystoo shirkad le waa inuu beer leeyahay waa soo roginaa ha waayo lacagtaada been iyo trifo iyo qashin aad kaga shaqayso nagu soo daldaasho yaa nagu lugayso annaga iyo beeraleyda yada yaryar kaama yeelayno ninkaa bariiska ee bariiska soo dejiyaa maalin kasta kabani buu ka soo gataa kama soo gato beeraley soo ururisay sida soomaaliya oo qof qof ah kama soo gato wuxuu ka soo gataa kambani hindiya ah oo bariiska qaabilsan ma garanayo war intanoo kale maad samaysid dalkaaga u samaysid oo bal hadda siiba gado intaad intaad bariis kasoo xoogaa kasoo saaraysee adiguna inishatiifadaa samay oo beeraleydii bariiska caawi oo cagafyadii u keen oo fertilizerkii u keen oo dhaqaala ad haysataa nooca ciidda ay wax ku beeranayaan ka fiiri oo dhaqaalahoodii iyo wax soo saarkoodii kordhi oo deedna bariiskii saaha ku bato ma garanayaan hadalka wasiirka ayaa ku soo-aadaya iyadoo haatan beeraley ah soomaaliyeed oo badan ay bilaabeen tabcashada bariiska dalka sanadii ugu dambeeyey hoosu dhac weyn ay ku timid beerashadiisa